alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira ama bacdu qaala alimaamu اlismaaciiliyu raxmat ullaahi calayhi wainahu caza wajala yansilu ila asamaai اddunya calaa ma saxa bihi alkhabaru can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bilactiqaadi kayfiy wainahu ay wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnuhu inahu alleh caza isaga ayaa haalib ahoo wajalla weyne yanzilu wuxuu u soo degaa ila asamaai dunyaa samadan dhow calaamaa sidii saxa uu kaga sugnaaday bihi maagaba alkhabaru xadiidku can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay uu kaga sugnaaday bilaa ictiqaadi kayfiya qaab gaar ah oo mucayan aynu garanayno iyadoo aan la aaminahayn masalada ikhwaani halkan mu'alifku sidaa kooban uu uga warramay waa sifo ka mida sifaadka ilaahay jalla wacalaa u sugan alaa wahiya sifatu nusuuli ila asamaai اddunyaa kula leylatin xiina yabqa huluthu leyli اlaakhir kama fi صaxiixayni wagayrihima min xadiidi abi hurayra waa sifada ku saabsan rabbuna jalla wacalaa inuu soo dego habeen walba daloolka dambe marka uu hadhay samadan markaa dhow baanu u soo degaa markuu soo degana ilaahay jalla wacalaa wuxuu yidhaahdaa cidi baryaysaa ma jirto oo aan ka ajiibaa cid wax weydiisanaysaa ma jirto oo aan ma jirtaa oo aan siiyaa cid dembi dhaafi weydiisanaysaa ma jirtaa oo aanu dembi dhaafa marka waa wakti ducada la aqbalo weeye sifadaasi sifatu nusuuli ila samaai dunyaa waxay ku soo aroortay sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam sunnadaasi ay ku soo aroortayna waa sunnatun mutawaatira oo xadiidka ku soo arooray sheegaya nusuulku waa xadiid mutawaatira weeye ahlulcilmiga caddeeye waxaa ka mid a abulqaasim alasbahaani sida ku sugan kitaabkiisa alxuja fii bayaani almaxaja oo wuxuu sheegay saddex iyo labaatan saxaabada ka mida baa rasuulka ka wariyey sala allahu calayhi wasalam toddoba iyo toban nin iyo lix dumara buu yidhi alxaafid dahabi raximahu llah isna wuxuu tilmaamay inuu juz ama kitaab uu ka alifay axaadiidta nusuulka duruq fara badanna wuu leeyahay ibnulqayimna wuxuu tilmaamay raxmat ullaahi calayhi inuu xadiidkaasi markaa duruq fara badan leeyahay ilaa soddon xadiid uu ku soo arooray ahlulcilmi badan oo kalena way tilmaameen marka waa mutawaatir axaadiidtaasi nusuulka rabbi sheegaysa qur-aankana waxaa ku soo arooray aayado sheegaya u markhaati kacaya oo aayadaha waxaa ka mid a aayaadka tilmaamaya ilaahay maatinkiisa ityaanka iyo majiiga iyo aayaadka sheegaya waxa weeye shaahid bay u yihiin oo way u markhaati kacayaan kadaalika aayaadka sheegaya ilaahay inuu sameeyo wuxuu doono facaalu limaa yuriid nusuulkuna waa ficil afcaasha ilaahay ka mida weeye ahlu sunnuhuna marka la eego way ku ijmaacsan yihiin sifadaasi sifatu nusuul ilaahay jalla wacalaa in loo sugo waa caqiido horeysay oo soo jireen ah oo laga soo bilaabo rasuulkeenna muxameda sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii sharafta lahayd soo mariyo taabiciintii iyo atbaacdoodii la soo mariyo a'immadii islaamkee waaweyneyd la soo wado ilaa waxa weeye waktigeennan la soo gaadho dadka ahlu sunnaha ee axaadiidta rasuulka u hoggaansanee aaminsanay way rumaysan yihin oo way isku raacsan yihin sidaa awgeed baa wuxuu yidhi imaamkii la odhan jiray cuhmaan ibnu saciid addaarimi فhذه الأxاadيiث qad jaءت kulha وأkثar minha fي نزuل رbi تbaaرaka وتaعالى fي hذiه المawaaطن وعlى تصديqha والإiman bha أdrakna أهل الفقه والbصر min مashaayikhina laa yunkiruha minhm أxad sheekhaa hadlaya imaam الbukhaarي iyo bulasaagha oo isku wakti ahaayeen wuxuu tilmaamaya mashaayikhdii iyo raggii faraa badnaa ee xadiidka uu ka qaatay oo ahaa quruntii hore ahaa inay ka soo gaadheen iyo inta weliba sanadkooda ay hayeenba inay ka soo gaadheen inay sugayeen axaadiidta oo cid ka midi aanay diidahayn sheekh islaamna wuxuu ihi waitafaqa salafu اlummati wa aimatuha wa ahlu lcilmi bisunati walxadiidi calaa tasdiiqi dalika wa talaqiihi bilqabuul marka ahlu sunnuhu calaa kulli xaal aqwaasha ahlulcilmiga lama dhammayn karo sifadaasi inay sugaan bay isku waafaqsan yihiin haddii la idhaahdo ilaahay jala wacalaa kayfa yanzil sidee buu u soo degaa waxaynu kaga jawaabaynaa sidii a'immadii horele ay kaga jawaabeen kolkii la weydiiyey oo waxaa ka soo arooray sheekhii la odhan jiray ibnulmubaarak cabdilaahi ibnulmubaarak imaamkii weynaa in lagu yidhi kayfa yanzil ilaahay sidee buu u soo degaa wa idinkana xadiidta nusuulka sheegaye qaala yanzilu kayfa yashaa wuxuu idhi sida uu doono u soo dega waxaana laynoo sheegay nusuulka ilaahay jala wacalaa ayaa laynooga warramay laakiin kayfkiisa laynooma sheegin ilaahayna jala wacalaa waa allah cadiimka ah waa allaha kabiirka ah waa allaha shay walba ka weyn waa allaha muxiidka ah ee wax walba koobay weeye waxaa kale oo laga soo wariyey abu jacfar atirmidi caalim la odhan jiray waan filayaa inaynu hadalkiisana hore usoo naqlinay oo culimmadii hore ka mid ahaa inuu nusuulka ka yidhi waxa imaamu maalik uu ka yidhi istiwaaga annusuulu macluumu walkayfu majhuulu waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca waa tahay ama marka la eego qolyaha jahmiyada iyo muctasilada iyo ciddii waddadooda raacda ee la idhaahdo magaca mucailada ama kuwa sifaadka ilaahay diidan sifadan sifatu nusuul aad iyo aad ayay waxa weeyaan markaa uga xanaaqaan waa sifada ay markaa ugu cadhada badan yihiin marka lasoo qaado oo waxay u haystaan qofka nusuulka sugaa inuu ilaahay meel kaga dhacay cadamadiisii iyo weynidiisii taasina waa baatil waayo rasuulkaa sheegay sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisii baa ka qaadatay wuxuu ku soo arooray bilisaanin carabiyin mubiin taabiciintii baa ka qaadatay atbaacu taabiciin baa ka qaadatay intaa midnaba lagama hayo daahirkaa xadiidka inay ka duween ama sidaase aan ahayn ay u macneeyeen ama ay diideen lagama hayo markaa diinta aan hore u jiri jirin ee wakhtiyadan dambe muuqatay ama weyneynta ilaahay ee dadkan dambe usoo cusboonaatay maxay tahay wuxuu yidhi cuhmaan ibnu saciid addaarimi caalimkaa la odhan jiray xadiidkaa nusuulka markuu sheegayo huwa agyadu xadiisin liljahmiya waa xadiidka jahmiyadu ay ugu cadho badan yihiin ee markay maqlaan aadka uga cadhoodaan sheekha sidaa lihina wuxuu ka mid ahaa ahlulcilmigii jahmiyada aada u yaqaanay iyo muctasilada weliba kuwoodii hore ilan goor horu ahaaya sidaa awgeed baa laba kitaab ou aad iyo aad ugu radi ayuu qoray oo la kala idhaahdo alraddu cala aljahmiya iyo kitaab bishir almirisi uu ku radiyay oo la idhaah naqdu cuhmaan ibnu saciid addaarimi cala alkaadibi lafdi kalena cala alkaafiri alcali fiima iftaraa cala allahi fi tawxiid magac dheer oo caynkaasa leh labadaa kitaabba isagaa leh waxaanay ahlulcilmigu tilmaameen labadaa kitaab qiimaha ay leeyihiin iyo nusuusta kitaabka iyo sunnada siduu u cuskanayo iyo aahaartii saxaabada iyo taabiciintii iyo culimmadii ka horreysay siduu u soo rarayo biasaaniida saxiixa iyo macquulka hagaagsan caqliga saxda ah ee nusuusta waafaqsan siduu u deliishanayo waxay idhaahdeen shay-un cadiim baa ku sugan sheekh islaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyoo garanaysaan abwaabtaa siduu ilaahay u fahansiiyey ayaa aada iyo aada u ammaanay oo tilmaamay cilmiga salafka iyo saxnimada dariiqadoodu qiimaha ay lahayd inay caddaynayso waayahay waxaa markaa jira nusuulkan waxyaabo kala duwan bay soo arooriyaan waxyaabaha kala duwan ay soo arooriyaan baynu dhowr ka tilmaamaynaa waayo horeynu usoo maray in badan masaladan dhowr qodobon baynu yar baraarujinaynaa qodobka koowaad waxa weeye waxay idhaahdaan ilaahay baa soo degayo looma jeedo waxbaa xadfan oo amarkiisaa soo degayaa loo jeeda waxaa dhici karta inay qaar idhaahdaan malag malaa'igtiisa ka midaa soo degaya ama idhaahdaan raxmaddiisaa soo degaysa waxyaaba caynkaasaanu ku awilaynaa bay odhanayaan waa khilaafu daahiri nas waana khilaafu ijmaaci salaf walaa daliila calayh wax daliilana looma hayo haddii la yidhaahdo amarkaa soo degaya ama malagga ama raxmadda ilaahayna ah wakhtigan gaarka ah ee xadiidku sheegaya kuma koobna wakhtigii kale ilaahay uu doonaba way soo degaan haddii la yidhaah waa raxmadna raxmadaas ila samaa'i dunyaa u soo degaysoon halkaa soo dhaafayn maxaa dana inoogu jirta jawaabo fara badan baa lala dabagalaa jawaabaha ugu adag waxaa ka mid ama raxmadda iyo amarka iyo malagga odhanaya hal min daacin fa astajiiba lah hal min mustakfirin faakfira lah hal min saa'ilin faucطiyah aw kamaa qaala subxaanah ma malag iyo raxmadda iyobaa sidaa odhanaya jawaabtu waa maya cid aan ilaahay ahayn oo sidaa odhan kartaa ma jirto waxyaabahay haddaba soo arooriyeen waxaa ka mid ah waxay qaarkood yidhaahdeen yanzilu rabbuna halkay ka tahay waxaa soo arooray yunzilu ficilka inoo yaallaa waa yanzilu waxaanu ka yimi min nazala nasaladii hulaasiga ahayd nazala yanzilu waxay idhaahdeen waxaa loo dabdiyo oo loo xarakeeyey yunzilu haddii yunzilu loo xarakeeyana waa min anzala anzaladii rubaaciga ahayd ayaa waxa weeye ay ka timi ilan anzalana wuu soo dejiye weeye nazalana isagaa soo dege weeye marka waxay idhaahdeen mar haddii yunzilu la xarakeeyey macnuhu waxa weeye yunzilu wuxuu soo dejinayaa ya rabbunaa rabbigeen hee ay malakan malag buu soo dejinaya mafcuulkiiba meesha ka xadfanoo waa sidaa weeye waxaa sidaa laga sheegay wadaad ashcariyadii hore ka mid ahoo la odhan jiray ibnu fawrak ayaa waxaa la yidhi wuxuu yidhi waxaanu sidaa mashaaikhdayada qaarkood ayaa sidaa noo xarakeeyey buuri qaar ka dambeeyeyna way ka soo rareen laakiin arrinta noocaas ahlulcilmigu way inkireen intaan xasuusta ahlulcilmiga inkireen waxaa ka mid ah abulqaasim ataymi sheekhii la odhan jiray ama alasbahaaniba alxuja fii bayaani lmaxaja wuu ku inkiraya waxaa kaloo ka mid a alqaadi abu yacla almuusili isaguna waxa weeye arrinta noocaasa wuu inkiraya waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen marka hoos loogu sii daadego ibnu fawrak cidda sidan u xarakaysay muu sheegin oo muu odhan hebel si loo hubsado hebel iyo hebel bay i xarakeeyey bal cidday ahaayeen iyo aqoontay lahaayeen iyo dee si loo hubsado haadihi waaxida ta labaad cid kale oo ku waafaqday oo ahlu xadiidka ka mid oo ruwaaddii faraha badnayd ee xadiidka ka mid ahoo sidaa sheegtayna ma jirto idan arrinkaasi waxa weeye tuur wax jira maaha laba waxaa kaley soo arooriyeen axaadiidta nusuulka sheegaysa qaar waxaa ku soo arooray faya'muru munaadiyan yunaadii wuxuu farayaa mid dhawaaqoo ku dhawaaqa hal min daacin fayustajaabu lahu ilaa aakhirih saasoo kale waxay idhahdeen xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa cidda soo degaysa ilaahay maahee cid kaluu faraya xadiidkaana sidaa sheegayana bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen waxaa laga horraysiinayaa xadiidta saxiixaynka ee sheegaysa yanzilu rabbuna kula leylatin ila samaa'i addunya xiina yabqa hulusu leyli alaakhir xadiidtaasaa laga horraysiinayaa ariiqatu tarjiix bay mareen bacdu ahlilcilmina waxay mareen maya isma khilaafayso ilaahayna wuu soo degayaa cid soo degtana wuu faraya cid maaragtay maya malagna wuu farayaa inuu dhawaaqo oo labada arrinba waa laba arrin oo xaasila isma diidayaanba waxaa kaloo la yidhi maya eh xadiidkaa qudhiisa marka riwaayaadkiisa la eego cidda soo degaysaa inay malag tahay waxa weeyaan maaragtay riwaayaadka xadiidkaaba ayaaba radiyeysa calaa kulli xaal imaamu alalbanina wuxuu aada ugaga hadlayaa riwaayaadka caynkaasi ah saxiixada saxiixadiisuu kaga hadlaya waxaad ka muraajacayn doontaa raqamka saddex kun sideed boqol iyo toddoba iyo sagaashan saddex kun sideed boqol toddoba iyo sagaashan ayaad ka muraajacayn doontaa in badan buu kaga hadlayaa waan sawiray beri laakiin hadda warqadihii waxa weeye maaragtay maan eegin marka waxaanan filayaa imaamulalbani wuxuu rajixi jiray in laga xoog badan yahay oo dariiqa ahlulcilmiga maraya riwaayaadka in laga xoog badan yahay ayuu waxa weeyaan maaragtay ka mid ahaa waa tahay waxyaabahay soo arooriyeen waxaa ka mid ah imaamu maalik waxaa ka soo arooray bay idhaahdeen inuu awilay xadiidka nusuulka oo laba riwaayadood baa jiro mid wuxuu odhanayaa yanzilu rabbunaa ay amruhu amaa huwa fadaa'imun falaa yazuulu amarkiisaa soo degaye isagu waa daa'im uma sulsuulayo ya lafdi kalena amruhu baa soo degaya ayaa ku soo aroortay marka waxay idhahdeen sawtaa imaamu maalik ka soo aroortay ya jawaabtu waxay tahay taana hore inuuga soo jawaabo haye markaa idinkaa laidinka sugaya mar haddaynu hore uga soo jawaabo fadal ya maxmuud waxaa la odhanaya kama sugnaa limaada maxaanu ku sugnayn marka la idhaa ma sugna waa wax daba socotaa waxaanu ku sugnayn soo maa fadal ya khaalid fadal limaada baanu u sugnayn ya cilooyinka ku jira qof sheegaan doonaya fadal sheekh waan garta mid waxaa ku jira in la idhaha jaamic ibnu sawaada haye markaa ene waxaa la leeyahay kama sugna waxaanay sheegeen ahlulcilmigu sida ibnu cabdilbar iyo keyrkii ay sheegeen in hadalkaas imaamu maalik oo sheekhii shaafici ah oo sheekhii masaajidka rasuulka sala allahu aleyh wasalam fadhihi jiray muddada dheer ah xadiidkan bukhaariga iyo muslimka iyo ka buuxda in badan baa dariiqa maalik mara ma garata buurihii waaweynaa ee ilaahay islaamka ku xifdiyey buu ka mid ahaa xifdigiisuna markaa la yaabka lahaa ee cajiibka ahaa taariikhdiisu adigu way iska dheertay marka alimaamu maalik laba dariiq buu kaga soo arooray sidaana waxaa tilmaamay ahlulcilmigii waaweynaa xufaadda ahaa sida ibnu cabdilbar iyo keyrkii dariiqa koobaad waxay idhaahdeen waxaa ku jira nin la idhaahdo saalix ibnu ayuub ninkaasi waa majhuul waxaa kaloo ku jira xabiib ibnu abi xabiib ninkaasina waa kadaaba ya waa kadaabba isagu beenawaas buu ahaa bay ahlulcilmigu yidhahdeen oy weliba isku raaceen rag badani ilaa qaarkood ay idhaahdeen dadka kuwa ugu beenta badan buu aha ciyaadan billaah waa xadiid mawduuca intuu dejiyo iqaada ragga waxa weeye iqaada ku dul dejin jiray baa lai marka waa xabiib ibnu abi xabiib oo katibu l kaatibu maalik ah ninkaasina waa daacba sidaa awgeed baa labadaa cilaa ku sugan dariiqaasi ma sugna waa mawduuc dariiqaasi kadaab baa ku jira sanadkiisa imaamu maalik alimaamu dahabi markuu taxriirinaya wuxuu dha laa acrifu saalixan saalixa ma garanayo oo saalix ibnu ayuub wa xabiibun mashhuurun buu idhaha xabiibna waa mashhuur waa caan buu idhaha muxuu caan ku yahay ay bilkadib beentuu caan ku yihi idhaha dariiqa labaad iyadana waxaa ku jira sanadkiisa saddex cilaa ku jira kow jaamic ibnu sawaada waa daciif daaraqudni iyo keyrkii baa daciifiye waa talabaade muarif ibnu muarif alyasaari abuu muscab almadani ayuu ka warinayaayo ninkaasna waxba kama maqal baa la leeyahay oo inqiaac baa halkaana ku jira muarifkaa qudhiisana xadiidtiisu waa mudarib isaga qudhiisu oo maalikiyo wuxuu ka wariyaa xadiid manaakiira markaa calaa kulli xaal saddex cilo ayaa ugu yaraan ku jirta sanadkaasina isna waa daciif daciif weeye markaa labadaa dariiq buu leeyahy labadaba midna ma sugna ismana xoojin karaan ismana hee quweyn karaan oo lama odhan karo way isquweynayaan sidaa awgeed kama sugna waxaa intaasii dheer baa la odhanayaa matni ahaanna waa munkar hadalkaasi oo nakaara matniya ku sugan limaada wixii imaamu maalik iyo ka asaxday ayay khilaafsantahy oo imaamu maalik iyo keyrkiioo salafka waxaa ka asaxay waa hadallada ay ka wariyeen ardaydiisii hiqaadda ahayd ee la yaqaanay ee ahaa axaadiistan sifaadka markii la weydiiyey inay idhahdeen amiruuha kamaa jaaat amiruuha kamaa jaaat umara siday u timi taasaa ka asaxda alimaamu maalik calayhi raxmat ullah marka wixii imaamu maalik ka asaxayna wuu khilaafsan yahay calaa kulli xaal masaa'il kalena way jiraan oo kolley xadiidka ama nusuulka la xidhiidhaa kutubta gaarka looga alifay ayaa ardaydu ka muraajacayn doonaan kutub gaar looga alifayna way jirtaa masaladanna waa masale aada iyo aada u baalla dheer kitaabka imika hadda halkaa ii yaalla waa kitaab markaa mucaasira sheekh mucaasira qoray sifatu nusuuli ililaahiy baa la idhaa wa raddu shubuhaati xowlaha marka waa lix boqol iyo dhowr iyo labaatan safxadood buu gaadhayaa sifatu nusuul iyo wixii la xidhiidha iyo axaadiidtaa ku soo aroortay iyo waxa laga yidhi iyo shubahaadka la soo arooriyey waxa lagaga jawaabay ayuu ku soo aroorinaya waa kitaab qiimo badan qofkii hela waay aan soo dulmarnaa wuxuu ihi wainahu wayaquuluuna waxay odhanayaan inahu allah caza wajalla yansilu wuxuu u soo degaa ila samaai dunya samada dhow calaa maa sidii saxa bihi lkhabaru warkuu kaga sugnaaday macnii xadiidku can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bilactiqaadi kayfin fiih bilactiqaadi kayfin fiihi iyadoo aan la aaminahayn kayfin qaab mucayan oo gaara aan laga aaminahayn fiihi ay fi nusuuli nusuulka nuskadina waxay qoraysaa bilactiqaadi kayfiyatin ayay nuskadi qoraysaa bilactiqaadi kayfin fiihi nuskadan kale ee doctor khumayiisna waxay qoraysaa bilactiqaadi kayfiyatin markaa ma kala foga macnuhuna maaha saynu hore usoo tibaaxnay kayfiyadba ma lehe waa kayfiyad inagu aynu garanaynaanay lahayn ayo dee wax kalo wax kastoo jiraa kayfiyadunbuu leeyay waay masale muhiimaan xasuustay oon islahaa baraaruji intaynaan dhaafin xadiiu nusuul baaraka allaahu fiikum masale aada u muhiima ayaynu baraarujinaynaa masaladaas waxay tahay marka la maraayo nusuulka iyo istiwaaga iyo marka la maraayo yaa way ku been abuurtaan qolyahan suufiyada ah ama ashcariyada ama mucailada ah ahlusunaa way ku been abuurtaan waana dhacday mararka qaar xataa annagayna qabsatay inay halkaasoo kale ka soo afuufaan oo anaguna aan ku afuufnay ya ma garata beri baanu meel dawro ka bilownay masaajidkan oo kale aanu ka akhrii jiray magaranaysa iyaguna masaajid yaroo naga fogeyn bay noo soo galeen halkaasay ka soo afuufaan annagoo maqlayna ya kolkaasaa jawaabaha halkaa looga diraa marka calaa kulli xaal waxa dhacda marka istiwaaga la maraayo waxay idhaahdaan beeno badan bay sheegaan waxay leeyihin ilaahay carshigu ku fadhiistay carshigu ilaahay ka sarreeyey baynu ku macnayna soo maa waxay idhaahdaan ilaahay carshigu ku fadhiistay dee tan noocaasna waxa weeyaan marka ahlu sunna umay odhan taabiciinta qaar ka mida laga wariyey laakiin qowlkaasi waa qowl mahjuuroo la tuuray weeye saxna ma aha saxna ma aha wax kastoo sheekh laga sheegay oo aan dee lagu waafiqinna ma aha in dee ahlu sunna iyo dadka loo wada tiiriyo ee wixii ahlu sunnu ay isku waafaqeen ee adilada leh ee kutubta caqiidada ay ku nasgareeyeen ayaa dee loo tiirin karaa loo odhan karaa taasaw caqiidaha waa tahay nusuulka marka la joogo iyada qudheeda way ku been abuurtaan waxay dhahdaan sida dadku ay u soo degayaan buu ilaahay u soo degayaabay dhahdaan ya waxaa laga yaabaa sallaankaa intuu koro inuu hoos u soo daadego u ha sidaasaan ilaahay saan imanka u soo degay bay u soo degayaan bay leeyihin mana aynaan odhanay ahlu sunnu mar walba waxay ku celcelinayaan walkayfu majhuulun kayfka garan mayno soo ma walkayfu hee majhuul ay majhuulu lala inagaan garanayn ilaahay wuu yaqaanaa inagaan garanayn wey ma qofka idhaa kayf qaabkaa iyo qaabkaasuu ilaahay u soo degaana fa huwa kaadibun waa beenaale been buu sheegay kaasi waayo kayfka laynooma sheegin nusuulkaa laynoo sheegay kayfka laynooma sheegin dadka ahlu sunnaha ku been abuurtay waxaa ka mid a halkan oo qisadan baraarujinaya nin la odhan jiray ibnu batuuta ibnu batuuta nin la yidhaha baa jiri jiray wuxuu ahaa baa la yidhi nin maaragtay aada u safar badanoo safra oo meelaha mara ayuu ahaa baa la yidhi wuxuu markaa qoray kitaab caan ku ah rixlatu ibnu batuuta ayuu caan ku yihi rixlatu ibnu batuuta ayuu caan ku yahay magaciisana waxaa la yidhaha tuxfatu nudaar fi qaraa'ib alamsaar baa la idhaha tuxfatu nudaar fii qaraa'ibi alamsaar waayah kitaabkaasaa dabadeetana wuxuu ku sheegayaa wuxuu idhi dimishqaan imid dimishqa waa caasimadda hadda siiriya soo maaha waagaana caasimadda shaam bay ahayd waa magaaladaa weyn ee qadiimka ah ee waxa weeye ayay ahayd dabadeeta wuxuu yidhi wkuntu id daka bidimishqa faxadartuhu ywma aljumucati wahuwa yacidu nnaasa calى mimbar اljaamici wayudakiruhum fakana min jumlati kalaamihi an qaala ina allaha yanzilu ila samaai dunya kanusuuli hada wanazla durjata min duraji darajata min durji almimbar sheekh islaam ibnu taymiya siiradiisuu ka warramayo taariikhda wuxuu yihi maalin baan jimco tegay buui masaajidkii weynaaye jaamica ahaa ee ku yaalay magaalada dimishqa waxaan la kulmay buu ihi sheekh islaam ibnu taymiya isagoo dadkii waaninaya o wacdiyaya oo mimbarka saaran oo dadka mimbarka ka wacdeeya oo nusuulka sheegaya oo le ilaahay wuxuu u soo degaa sidaan imanka u soo degay ya darajaadkii haddii aa laba kuuro ama jaranjarooyinkii mimbarka intuu hoos uga soo daadegay buu yidhi ayuu yidhi buu si aan u soo daadegay oo kale ayuu ilaahay u soo daadegaa buu yidhi ma fahamtay dabadeeta suufiyadii iyo nimankii sheekh islaam ibnu taymiyaadka u necbaa baa intaa helay say meel kasta kala dhaceen oo yidhahan balaaga ninkaa noo ammaanaysaa ma garata waxaa lagaga jawaabayaa saddex jawaabood waana laga badin karaa laakiin khulaasadu waa intaa jawaabta koowaad waa in la idhaahdo sheekh islaam ibnu taymiya khadiibo masaajidkaa kamuu ahayn way jirta inuu dadka dee ku wacdii jiray ama wax ku dhigi jiray laakiin khaiib kamuu ahaynoo mimbarkiisa ma fuuli jirin marka in la idhaahdo mimbarkiisaan ku arkay isagoo ku taagan oo dadka ka wacdeeya sidii taariikhdu ay sheegaysa caanka ahayd ee ardaydiisa iyo dee macluumka ayd cid waliba sheegaysa waa mid khilaafsan aadihii waaxida waa talabaade arinkaasi waxa weeye sheekh islaam ibnu taymiya kama sugna mid ka sugan ma aha oo kutubta sheekh islaam ibnu taymiya kuma yaallo waxaynu ognahay sheekh islaam ibnu taymiya inuu abwaabtaa sifaatka aad iyo aad u sharaxay oo aad loo weydiiyey oo uu kutub badan ku leeyahay oo uu in badan badan badan ka hadlay meel uu ku sheegayo sifatu nusuul kayfkeeda ama uu kayfiyada sifaatka ilaahay ee kale ku sheegayo lama hayo xarafna allaha ka yeelo bale waxaa la hayaa arrintaa didkeeda dee kutubtiisa waa ka idhaahdaa waa la sugayaa sifaatka ilaahay min hayri taxriifin walaa tacdiilin wa min hayri takyiifin walaa tamiil tashbiih iyo tamiilka siduu u diido waa idinka waxa weeye arkiya kayfka gaar ahaana xadiiu nuzuul waabu sharaxay oo wuxuu leeyahy kitaab la idhaa sharxu xadiii nuzuul oo majmuuculfataawa ku dhex daabacan oo aad u qiimo badan markuu soo mare kitaabkaa uu xadiiu nuzuul ku sharaxayo iyo meelaha kale faraha badanba meel qura ku odhan maayo yanzilu ka nusuuli haadaa markaa dhankaana wax u markhaati kacaya hadalka sheekh islaam ibnu taymiya xikaayadaa laguma hayo bale didkeedaa lagu haya waa wejiga saddexaade tanaaba isku fuuqsatae waa wejiga saddexaade ninkan ibnu taymiye mabuu arag baa la odhanaya ya waxaan beenta la idhaana waa wax iska dhib badan garanayso waxaa la idha lug bay leedo lugtaana marka la qabto way dhacdaa soo maaha hadduu ku idhahda xaggaasaan ka imo xaggaasaan soo jimaaxay isagoo been sheegaya lahaa sawnigii halkaa masaajidka dhakada ka saara halkaa aad ka soo socotay halkaa ka arkayey bes intaasay ku dhantay soo maaha waay ninkani wuxuu sheegay taariikhdii uu dimishqo soo galay waxay ahayd buuri isagaaba rixladiisa ku sheegaye sanadkii toddoba boqol lix iyo labaatankii hijiriga toddoba boqol lix iyo labaatankii hijiriga bishii ramadaan sagaalkeedii ayaan dimishqo soo gelay buuri isagaa sheegay wakhtigaasaan dimishqa soo galay buuri dib haddii taariikhda loogu noqdana wakhtigaa sheekh islaam ibnu taymiya dabadaba ma joogin masaajidkana ma joogino wuu xidhnaaba qalcaddii markii dambena isagoo sidii ugu xidhan uu ku dhintay ayuu ku jirayba marka lamuu kulminbo mabuu aragba soo ma aragtid taasina waxa weeye beentii ayay sii caddaysoo taasaa isku sii fuuqsatay wakhtigii uu soo galay wuxuu ku taariikheeyey sagaalkii rabadaan sanadii toddoba boqol iyo lix iyo labaatankii sheekh islaam ibnu taymiyana wakhtigaa wuxuu ku jiray qalcaddii wuu ku jiray dimishqee lagu xidhay ee uu ku dhintay markii dambe wakhtigaa ka hor buu jeelka galay markii dambena dee sideed iyo labaatan taarikhdu markay maraysana waa kay dhintay marka calaa kulli xaal warkaasina ma jiro ahlulcilmiga si adag uga jawaabay waxaa ka mid a axmed ibnu ibraahim ibnu ciisa sidaa ku sugan sharaxa nuuniyada ibnulqayim markuu sharaxayo taana inaad saa isaga ogaataan ayaynu u baraarujinnay qaala almualifu raxmat ullaahi calayhi wayactaqiduuna waxay aaminsayiin ahlu sunnuhu jawaasa ru'yati aragtidu inay bannaan tahay kaa'inatan min alcibaadi ay kaa'inatan xaalo ay ka ahaatay min alcibaadi addoommaha xaggooda addoommihii almuttaqiina lilaahi almuttaqiina ka baqanaya lilaahi alleh caza wajalla caza isaga ayaa qaalib oo waje la weyn fi lqiyaamati qiyaamaha dhexdiisa ay arkayaan duuna dunyaa adduunyada sokadeed adduunyada maya ku arki maayaan iyo wa wujuubaha waxay aaminsan yihiin wa wujuubaha ay wa wujuuba ru'ya aragtidaas inay u dhacayso wujuub bimacnaa wuquuc weeye oo luuqada marka loo celiyo wajaba bimacnaa saqaa weeye فإذا وجبت جنوبها ووجوبها أي ووقوعها يدعست أي ودعي سر يداس لمنع جعل الله إلهي وقي إلي ذلك كثوابا ذلك كالا صور شيغي أو رؤيدا أه وقدقي ثوابا له أبال مرين وكو أبال مرين في الآخرة آخرة دحديد عد إلهي وأبال وقدقي إنا أركان آخرة ومؤمنين تأنا ru'yadaas inay u dhacayso muuminiintu ay ilaahay arkayaan ayay aaminsan yihiin kamaa qaala siduu rabbiba yidhi wujuuhun wejiye yowmaidin maalintaasi qiyaame naadiratun ay bahiyatun mushriqa waa mid iftiimaysa oo werwaraysa weeye ilaa rabbihaa rabbigeed inta ka ahaatay baanay naadiratun eegeysa ay tanduru ilaa rabbiha nadra xagga rabbigeed bay eegeysaa eegis indheheeday ku eegeysa وقال وحو إلهي كيدي في الكفار أي في شان الكفار أرنك قالدنا كلا هجوجيان سداس تكذيبك أي حق أي بيننا ياني إنهم إيقوا كوا حق بيني يعر بهم يومئذ لمحجوبون أي لمحجوبون كوا لغا حجاب يعر بهم حق الرب قود يومئذ مالك قيامه إلهي ولغا حجاب يا ما أركيان فلو كان المؤمنون مؤمنين تهدي هان لهايم كلهم دمانتود iyo walkaafiruuna gaaladuba kulluhum dhammaantood laa yarawnahu alla kuwa aan arkahayn kaanuu waxay noqon lahaayeen jamiicuhum dhammaantood ya kaanuu waxay noqon lahaayeen jamiicuhum dhammaantood canhu ay can illaahi ilaahay xaggiisa maxjuubiina kuwa laga xijaabay bay noqon lahaayeen oo jamiicu sida aniga idin sida aniga ii qoran waa tawkiid waxaanay adkaynaysaa damiirka waawul jamaaca ah ee kaanada raacsan oo isamkii kaana ah markaa waa la godayaa khabarkii kaanaduna waa maxjuubiinta wey kaanuu jamiicuhum canhu maxjuubi haddaanay wada arkahayn kaanuu waxay noqon lahaayeen jamiicuhum dhammaantood maxjuubiina kuwa laga xijaabay canhu can illaahi ilaahay idina wuxuu idin qorayaa kaanuu waxay noqon lahaayeen biajmacihim dhammaantood maxjuubiina canhu ilaahay kuwa laga xijaabay macnuhuna waa islamd masalada uu halkan ku sheegayaa waa ru'yat lmu'miniina lirabbihim fi laakhira masaladaana waxaan filayaa inaynu kitaabkii hore ku soo balballaadhinay nowcan maa oo masaa'ilka soo hoosgelaya wax badanoo ka mida aynu taabannay markaa caqaa'idka sugan bay ka mid tahay ilaahay jalla wacalaa mu'miniintu inay aakhira ku arkayaan caqaa'idka sugan oo keliya ka mid ma aha ee waa darajaadka sare ee dadka wanaagsan ee khayrka u tartamaya ilaahay jalla wacalaa caabudaya xagga rabbiga raxmaanka u dadaalaya darajaadka sare ay hiigsanayaan bay ka mid tahay waa waxyaabaha ilaahay jalla wacalaa ku abaalinaya dadka ahlujanno ah iyo mu'miniinta bale nicmooyinkai ahlu jannuhu helayaan kuwa ugu qiimaha badan bay ka mid tahay rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalam wuu ku ducaysan jiray oo wuxuu odhan jiray wa as'aluka ladata anadari ilaa wejik washawqa ilaa liqaa'ik waxaan ku weydiisanayaa ilaahayow macaanka aragtida wejigaaga aan marka macaansado ayaan ku weydiisanayaa marka dadka mu'miniinta inay rabbigood arkaan waa darajadaa sidaa u sara weeye ahlu sunnuhuna fadiiladan way sugayaan qolyaha markaa ahlulbidaca ahina siday sifaadka kaleba u diidi jireen bay u diidayaan jahmiye iyo muctasilaba way diidan yihiin shaaciraduna iyaguna si qaldan bay u dhigaan waxaana markaa soo aroortay salafku fadiilo iyo arin markaa hawaabo ama qiimo ah oo dadka loo yaboohay cidda diidda fadligaa inuu ka qado oo aan ilaahay sinin bay ku habaari jireen oo waxaa saxaabada qaar ka soo arooray xawdka rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu sugan yahay cidda diidanna inay habaareen faman kadaba bihi falaa saqaahu allaahu minhu qofka beeniye alla kama waraabiyo wa kadaalika waxaa ka soo arooray saxaabada qaarkood cidda shafaacada rasuulka diidan sala allahu calayhi wasalama inay idhaahdeen alla markaa ma siiyo kadaalika alimaamu axmed oo ka mida salafkii waaweynaa imaamu ahli sunna waxaa ka soo arooray inuu yidhi jahmiyada iyo waxaanu rajaynaynaa ilaahay inuu iska xijaabo waayo ilaahay in la arkaayo ma aaminsana markaa ciddiile ilaahay la arki maayo kadaa ilaahay ha iska xijaabo ya waqaana ilaahay arkin allaahuma aamiin waa tahay waxaynu intaa ku daraynaa masalada ru'yatu lmuuminiina lirabbihim fi laakhira aayaad iyo axaadiis baa ku soo arooro u daliila iyo ijmaaca salafka aayaadka waxaa ka mida labadan aayadood ee suuratu lqiyaama iyo suuratu lmutafifiin ku kala jira halkan mualifku ku soo arooriyey waxaa kaloo ka mid ah lahum maa yashaauuna fiiha waladayna masiid waxaa afar ah liladiina axsanu lxusna waziyaada waxaa shana cala laraa'iki yanduruun laba aayadood baa jira oo qolyaha markaa ru'yada diidani ay u soo qaataan inaanay ru'yadaasi dhacahayn labada aayadoodna waxa dib ahlu sunnuhu uga deliishadeen inay ru'yada markaa sugayaan aakhire aanay diidahayn labadaa aayadood waa lan taraani aayadda ay ku jirto nebi muuse markuu ilaahay weydiistay inuu istuso ilaan ilaahay toos buu ula hadli jiray markaa wuxuu jeclaystay ilaahay inuu arko oo shawq iyo markaa maxabada iyo jacaylku ilaahay u qabay jalla wacala marka ilaahay wuxuu ugu jawaabay lantarani lantarani bay qaar yidhaahdeen waxa macnaheedu yahay weligaabay arki maysid adduun iyo aakhira toona ya wadaadkii la odhan jiray abulqaasim aalu jaarullaahi baa la odhan jiray azamakhshari luuqawi buu ahaa khatara oo balaaqada iyo luuqada iyo aada ugu talax tegay tafsiirkiisuna kashaaf baa la idhaayo wuxuu ka mid yahay maraajicda luuqada laakiin xagga kale wuxuu ahaa ictizaalka ama muctasilanimada ayuu ku ahaa qima culimadoodii buu ka mid aha si aan la fahmayn oo dee nin aan wax fahamsanayn aan u fahmhayn ayuu kitaabkiisa kashaafka ictisaalka u dhexgeliyey baa la yidhi oo la yaab leh isku soo duuduuboo wuxuu idhaahdaa lantaasi ta'biid bay faa'iidaynaysaa macnuu waxa weeyaan weligay arki maysid laakiin ta noocaasa ahlulcilmigu kumay waafaqin iyo luqawiintu waxaana yidhaahdeen macnaha saxdii waxa weeye lantaraani ay fi dunya adduunyadaan adigu arkahayn ama aakhira dee waxa weeye way jirtaa oo waday arkaysa waa kay imaam ibnu maalik radiye yidhi waman ra'a nafya bilan mu'abadan faqawla hurdud faqawla hurdud wa siwaahu facduda wa khilaafahu cduda ayaa ku soo aroorta bay muxaqiqiinta qaarkood yidhaahdeen ibnu maaliga markaa hadalkiisa ciddaa waa zamakhshari iyo hadalkooda tuur buu leeyahy sidaa tidhi qowlkaa kale ah inaanay lan waxa lagu nafiyey ta'biid faa'iidaynahayna xooji horaynu uga soo hadalna adigu masaladaasaynu usii dhex galla hadda waa baraarujin baan ujeeda waxaa kaloo kifaayada uu ku idhaahdaa walan taraanii qaala fiihi alkhiyara fii haadihi wanafyu lita'biidi zacmu abi qaasimihi maxmuudi ya walan taraanii qaala fiihi alkhiyara fii haadihi alkhiyara waa jamcu khayirin ahlulcilmigii khayrka lahaa ee salafkii iyo maarata dadkii wanaagsanaa lan taraani waxay ku fasireen maxay ay fii haadihi ay fi dunya adduunyadaan adigu arkahay wa nafyu litaabiidi nafyigu inuu taabiid faa'iideeyo lan wax lagu nafiyaa hee zacmu abiqaasimihi maxmuudi abiqaasimkoodii maxmuud la odhan jiray waa zamakhshariye waa siduu sheegtay buui waa zacmigiisa ma fahamtay zacmigaasina wax jira maaha aayadda labaaday soo qaataan waa aayadda ku jirta taa hore acraaf bay aheede suuratu alancaam ee ilaahay yihi laa tudrikuhu labsaaru wa huwa yudriku labsaar laa tudrikuhu labsaarudaasay idhaahdeen indhuhu ma arkaan ilaahay ma arki karaan adduun iyo aakhira toona laakiin salafku saddex maaragtay tafsiir bay ku fasireen tafsiirka koowaad waa in la idhahdo laa tudrikuhu labsaaru waxaa looga jeeday absaaru ahli dunya dadka adduunyada jooga aan arkahayn ilaahay jalla wacala laakiin aakhira waa la arkaya tafsiirka labaad waa laa tudrikuhu labsaaru ay absaarulkufaari indhaha gaaladaan ilaahay arkayn waayo uu iska xijaabaya ama indhaha mu'miniintu way arkaya tafsiirka saddexaad waa in la idhahda laa tudrikuhu loogama jeedo laa taraahuye waa laa tuxiitu bihi macnii waxa weeye way arkaysaa laakiin aragti ku koobi maysa macno weeye sida ilaahay aynu wax ka mida u naqaano laakiin aynaan cilmi ugu koobahayn walaa yuxiiuuna bihi cilman ayaa indhuhu ilaahay way arkayaan indhaha muminiintu laakiin aragti ku koobi maaya waayo waa allaha kabiirka ah ee cadiimka wey qowlkaasaanaad moodaa inuu ugu sii xoog badan yahy wallahu aclam ma faante laakiin marnaba ahlu sunnuu kumay fasirin oo aayadda umay deliishan ilahay waxa wey adduuniya aakhiratona lagu arki maayo ama axaadiidta ku soo aroortayna waa mutawaatira wey qacan culimmadu kutub gaaray ka alifeen aad iyo aad bay waxa weeyaan markaa uga hadleen way wariyeen kutubtaa gaarkaabaa looga noqon doona aadna way caddeeyeen kolle waxaanan filaya ahlulcilmiga sheegay inay mutawaatir tahay horeynu markaa uga soo warannay oo aynu usoo taataabannay waa tahay hore ayaynu usoo taataabannay aayaddan haddaba haddaynu ku noqonno kalaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun kitaabkii hore waxaynu ku soo marraa alimaamu shaafici inuu ka deliishaday inay mu'miniintu ilaahay arkayaan waayo kuwuu u cadhaysan yahay ee gaalada a mar hadduu iska xijaabay mu'miniintu raallida ka yahay inay arkayaan baa halkaa laga qaadanayaa buuri sheekhuna fahankiibuu sii daba socdaa ileen imaam buu ahaa culimmadii hore ka midoo shaaficiyahe fahankii imaamu shaafici sheegay qudhiisii buu sii daba socdaa waana kii kitaabkii hore lumcaha aynu ku soo maray oo wuxuu leeyahy haddii gaalada iyo muminiintu labadaba uu iska xijaabayoon midnaba arkahayn sheegistuu ilaahay sheegay inuu gaalada iska xijaabayo maxaa faaiide ku jiri lahayd ya de faaiide kumay jirteen marka mar hadduu ilaahay sheegay inuu gaalada iska xijaabayo muminiinta inaanu iska xijaabay inay arkayaan ba halkaa laga qaadanaya dee nusuusta kalena way sii cadaynaysa soo maha ilan daliilka keliya loo qabsaday kaa ma ahe waxaa kaloo sidaa ka deliishaday sheekhii maalik sheekhii shaafici oo imaamu maalik maalik ibnu anas raxmat ullaahi calayhim ajmaciin waxaa kaloo uga horreeyo sidaa ka deliishaday taabicigii weynaaye la odhan jiray alxasan albasri alxasan ibnu yasaar albasri waay waxaa kaloo sidaa ka deliishaday sufyaan ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna oo isaguna ka mid ahaa markaa culimmadii hore shaafici ay saaxiib ahaayeen baa layidhi waxna uu ka warin jiray oo dhinacna sheekhiisii ka ahaa ya saaxiibkiina ahaa a'immadii waaweyneed ee xadiidkana ahaa waxaa kaloo ka deliishaday alimaamu axmed ibnu xambal imisaynu sheegna ya ka badan alxasan albasri waa taabici waa ardaygii saxaabada alimaamu maalik waa atbaacu taabiciin toddobaatan taabiciinta ka miduu wax ka qaatay baa layidhi shaafici oo ardaygiisii sufyaan ibnu cuyayna abu muxamed alhilaali alkuufi oo isaguna markaa saaxibu shaaficiyi ah alimaamu axmed dhammaantood waa salafkii hore soo ma aragtid saasay ka wada deliishadeen aayaddan labaadee inoo taalle ee wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira naadira marka hore waa bidaad bidaad weeye marka waa mid iftiimaysa weeye oo dhalaalaysa ay bahiyatun mushriqa aad bay u dhalaalaysa waa dadka badbaadee imtixaanka baasa marka waxa weeye xisaabta la mare miisaanka la mare jidka siraad la mare arrimuhu waxa weye arrimo badan la maro waa dadkaa badbaado weeye ahlu jannaha ah kuwaasaa wejiyadoodu ifayaan ya tacrifu fii wujuuhihim nadrat naciim waa ka ilaahay yidhi jala wacala waa ka ilaahay aayad kale yidhi yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh maalinka wejiye caddaan doonaan waa wejiyada dadka ahlu jannaha weeye ilaahay wejiyadeenna kuwa cadaadaha ka yeelo waayahay markaa way iftiimaysaa naadira bida marka la akhriyana waa tanduru ilaa rabbiha he nadra xagga rabbigeed bay eegeysaa eegmo xagga rabbigeed ayay eegmaysaa ayay eegeysaa eegmo wey weliba nadarka hadda waxa lagu gudbiyey nadarku wuxuu ku tacadiyey ama uu ku gudbay ilaa soo maha horena waxaynu usoo sheegnay nadarku maadada nadara bida hadday ilaah ku gudubto maxaa macnaheedu noqdaa annadaru bilbaasira isha in wax lagu eegu noqdaa dee soo maha unduruu ilaa amarihi idaa amara wayancihi sida ilaahay yidhi jala wacala marka mar hadday halka nadarka ilaah ku gudbay weliba nadarkiina wejiga loo tiiriyey wejigoo maxalu nadarkii ah halkee wax laga arkaa indhaha indhuhu halkay ku yaallaan wejiga wejigiina waa loo tiiriya oo ka ilaahay wejiyada sheegee meesha aayaddana waxa laga madhnaysiiyey wax tilmaamaya inaan sidaa xaqiiqadaa loo jeedin ayaa laga madhnaysiiyey arrimo kalena way jiraan waxaasoo isa saarani waa xaqiiqo sideeda u taalla oo tilmaamaysa mu'miniintu ilaahay inay toos u arkayaan maalinka qiyaama ma fahante waa sida sharaxa taxaawiyaha uu ku odhanaya ibnu abilciz calayhi raxmat ullah waayahay qolyaha markaa awilaa iyagu waxay odhanayaan ilaa rabbihaa naadira saan hore idinku soo sheegay ilaadu halkan xarafba maaha waa isan bay odhanayaan soo maaha oo waa aalaa mufradkeedii aalaa waa jamac soo maaha hadda waa nicmooyinka mufradkeeda sheeg waa ilan mufradku soo maaha waa ilantii bay idhahdeen ya waa mufrad bay idhahdeen naadirana ay muntadira wey markaa ilaa rabbihaa nicmada rabbigeed ayay naadiratun ay muntadiratun sugaysaa weeyaan baa waxa la arkayaaba ma jira wadaado adaa saa moodaye ya ee way sugaysaa weeyaan baa lagu waxaa lagaga jawaabay ilaadu halkan waa xaraf markay isamka tahay sidanba looma qoro baa la yidhi intaasaa ku filanba sidanba hee looma qoro ta kale haddii laydiin salimo xataa oo laydin yidhaahdo waxa weeye tani waa sidaa dee nusuusta kalena maxaa ka odhan doontaan ee xadiista cadcad ay ku jirto ilaahay ma arkaynaa haa ya waay waa ta kale eh haddii waxa weeyaan naftu weli nicmadii ilaahay aanay helinba oo ay sugayso maxaa wejigeedu la nuuraya wejiye markaa waxa weeye aan weli nicmadii ilaahay arag aan gaadhin oo weli sugaya ila waa kuwan iyagula waa muntadire ya isla markaana waxa weeyaan ilaahayna aan arag maxay la nuurayaan wejigu ilaayo ilaahay uu arko nicmadii uu waxa weeye gacanta ku dhigo ogaado inuu badbaaday miyuu nuuraya maya waa la marka hore waa la murugaysay waa la naxsay ah oo dhibaatooyin baa jira oo qiyaamaha dhibaatooyinka iyo ahwaashi iyo mawaaqifta jira waa kuwa waxa weeyaan marka argagaxoodu aad iyo aad u badan yahay aad baa argagaxoodu u badan yahay marka adigu wejiyo badan baa lagaga jawaaba waxaan haddaba halkaa idin yar xasuusinaya mujaahid mujaahid ibnu jabri baa la odhan jira waa ardaygii ibnu cabaas taabici buu ahaa raggii tafsiirka waa ragga la ictimaado ya waxa ka soo arooray isaga qudhiisu aayaddaa inuu muntadira ku fasiray muntadiradaa aynu sheegayno inuu ku fasiray weliba sanadkaasi wuu sugan yahay bay bacdu ahlilcilmi tilmaamayaan waxaa lagaga jawaabay in la yidhaahdo mujaahid haddii naskan sidan uu ku fasiray dee nusuusta kale sheegaysaa ru'yat lmuminiina lirabbihim fi laakhira ahlu sunnaha wuu ku waafaqsan yahay de ilaahay aragtidiisa ma diidana mujaahide ahlu sunnaha ayuu waafaqsan yahay marka mar haddii uu nusuusta kale dee ku waafaqsan yaho sifadan sugaayo dee waxaa ka xujaysataan ma jiro haddaanu xataa aharkaa mujaahidba qaadanno oo sidaa la yidhaahdo oo naskan halka nas dalaaladiisa sidaaba loo fasiro dee nusuustii kalaa taalla ma fahamta oo hal daliiloo masalada tusaaya inuu meesha inuu buro dalaaladiisu burto inay masaladii burtaa ka dhalan mayso hadday masaladu tusaale ahaan afar daliil lahayd oo mid dalaaladiisii la buriyey saddexdii kalaa jooga soo maaha ya saddexdii kalaa jooga waa ta kale eh ahlulcilmigu dhowr dariiq bay ku leeyihiin jawaabta aharkaa ka soo arooray caalimkaa weynaa taabiciga ahaa bacdu ahlilcilmi aad iyo aad bay u weereereenoo waxay idhaahdeen hadalkaasi hadal saxa maaha aad bay markaa u weerareen sida ibnu kaiirkii aad ka akhriya karto sax maaha bay idhaahdeen waa mid baail oo nusuusta khilaafsan oo waxa weeyaan markaa sidaa waadixa ah ee dadka muslimiinta ay isla yaqaaneen weligeedba ee nusuusta faraha badan leh ayay ka duwan tahay marka waa la tuurayaayo waxa wey way fogeeyeen ibnu cabdilbar iyo ibnu kaiir iyobaa saa tilmaamaya macnaha noocaasa qaar ahlu sunnaha ka midina waxay idhaahdeen waabay tawjiihiyeenoo waxay idhaahdeen ilaa rabbihaa naadira ay muntadira soo ma odhan nicmada rabbigeed bay sugaysaa soo ma odhan ya hawaabka rabbigeed bay sugaysaa soo ma odhan ha dee waa saxoo hawaabkay sugaysaa wa min akbari hawaabi ru'yat llaahi jala wacala hawaabka ugu weynay sugaysana ilaahay aragtidiisa wey marka waa sida cumaan ibnu saciid adaarimiya odhanayaane taa qudheedaaba laydin qaadanaya hawaabka ugu weynay sugaysaa waa ruyada marka caalimka weyn ee ibnu cabaas ka qaatay xadiidka tafsiirka in la weeraro waxa ka fiican ayaad moodaa wallahu aclam in waxa weeye sidaa loo tawjiihiyo oo dee maxmalkaa xasanka ah ee aan khilaaf ahayn waxa weeye madhabka ahlu sunnahana in lagu xambaaro sheekha la idhaha cumaan ibnu saciid addaarimi hadal cajiiba ayuu isagu ku idhaahdaa kitaabkiisa alraddu cala aljahmiya markuu sheegaayo aharkaa markuu soo maro wuxuu idhi in aladii yuriidu shuduuda can alxaqi yatabicu shaada min qowli alculamaa wayatacallaqu bizallaatihim waladii yaumu alxaqa fii nafsihi yatabicu almashhuura min qowli jamaacatihim wayanqalibu maca jumhuurihim fahumaa aayataani bayinataani yustadallu bihima cala itibaaci alrajuli wa cala ibtidaaci alraddu cala aljahmiya safxadda boqol iyo sideed iyo konton bay arinka hadalkaasi ku yaalla oo taxqiiq anigu aan haya abuu maalik arayaashii uu taxqiijiyey weeye hadalkaa cajiibkaa buu isagu keenaya oo markuu ka soo jawaabee uu ka soo hadlo ayaa hadalkaa uu odhanaya qaacido muhiima ayuu ina siiyey oo soo noqnoqota qaacidadaasi waxa weeye had iyo jeer marka aad aragto masale daliilla leh culimmada badideeduna ay sidaa martay oo mashhuur culimadu ay sidaa ku yihiin oo aqwaashoodu markaa meel walba qadiim oo xadiidan ay iska soo daba dhacday adilana leh ilan wixii daliilka khilaafsan ama ha loo bataamay aan loo badana lama qaadanaye sidaasaa la raacaya qofka itibaaca doonaya qowlkaa jamaacada iyo badida culimmadu ay mareen adiladana leh ayuu raacaya ka laakiin shuduudka iyo hawada doonaya saaxibulhawa ka shuduudka doonaya shuduudka ka doonaya saaxibu shuduud kaan xaqa doonayna shuduudka doonaya wuxuu daydayayaa sallaadka culimmada ayuu daydayaya salle yaroo markaa uu yidhaha hebel baa yidhi maxaad ka leedahay uu ku hordhigaya ma fahante ru'yaduu tusaale ahaan diidanaa marka horeba wuxuu daydayaya wax madhabkiisaa waafaqa siduu u baadigoobayey buu intaa mujaahid helay uu kuga hor dhufanaya waa tana ka leef buu ku leeyahy mujaahid baa yidhi ka leefteen ya oo mujaahid haddii uu yidhi sidan nebi maxamed sal allahu alayhi wasalam ayaa yidhi ilaahay waa la arkaya aakhire eh maxaad ka leedahay mujaahid iyo nebi maxamed iyo maaweyn calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay baa yidhi maxaad ka leedahay oo saxaabadii oo dhan baa isku waafaqday maxaad ka leedahay oo taabiciintii baa mujaahidka sidaa laga wariyey mooyaane inta kaloo dhan ayaa waxa weeye martay maxaad ka leedahay marka ma intaasoo dhan baa la raacaya mise aharkaa taabiciga laga sheegay ya qofka xaqa doonayaana dee qowlkaa mashhuurkaabuu raacaya xaqaa ka laakiin doonaaya xaqa inuu gees maro oo zalle iyo wax urursado muxuu odhanaya mujaahid baa yidhi ka lefte maxaad leedahay ayuu odhanaya soo ma aragti marka qaacidada hadalkaasi waa hadal la yaab leh markii ugu horreysana hadalkaa waxaan ka maqlay shaykhana alfaadil sheekh cabdikariim xafidahu allahu waracaah markaa dabeetana kitaabka ayaan ku noqday hadalkiisa ayaan dabeetana saa uga soo qoray ina aladii yuriidu shuduuda can اlxaqi yatabicu shaada min qowli اlculamaa wayatacalaqu bizallaatihim waan idiin yeedhi doonaa insha allahu tacaala markaa masalada ku saabsan ru'yat lmuminiina lirabbihim fi laakhirana waa masalada caynkaasa insha allah halkaasaynu ku joojin doona halkaasaynu kasii wadi doonaa subxaanaka allah bxamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online